جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي السلام calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu bismillaahi araxmaani araxiim dhegaystayaal waa subax isniina taariikhduna ay ku beegan tahay lixda bisha shawaal sannadka kun afar boqol afartan iyo shan hijiriga kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo howlgallo kala duwan oo cadowga allaha khasaare lagu gaarsiiyey ayaa ka kala dhacay bartamaha dalka soomaaliya iyo xadbeenaadka u dhexeeya kenya iyo soomaaliya taliska ciidanka kufaarta afrikaanta ayaa ku eedeeyey gaalada midowda inay jaratay inta badan dhaqaalihii ay ku taageeri jirtay duulaanka ay ku joogaan dalka soomaaliya in ka badan soddon qof ayaa ku dhintay daadad xooggan oo ku dhuftay gudaha dalka afghanistaan bulshada ku kala dhaqan magaalooyinka bu'aale buqa qable iyo jawle ayaa goobo fagaaro ah ku daawaday filimkii qaadimuuna yaa aqsa ee ay baahisay kataayib al ikhbaariya munaasabad ay macad ku furanaysay mid ka mid a beelaha dega wilaayada islaamiga ee gedo ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayadaas maleeshiyaadka murtadiinta ayaa weeraray mid ka mid a isbitaallada magaalada muqdisho xilli murtadiinta ay sii kordhiyeen dhibaatada ay ku hayaan shacabka magaalada muqdisho جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي waxaad dhegaysateen qodobadii ugu doorka roonaa warka subaxnimo haatanna ku soo dhowaada warkaas oo dhammaystiran howlgallo kala duwan oo cadowga allaha khasaare lagu gaarsiiyey ayaa ka kala dhacay bartamaha dalka soomaaliya iyo xadbeenaadka u dhexeeya kenya iyo soomaaliya nuur cali warsame abuushayba ayaa warbixintan inoo haya weeraradan oo khasaar nafeed iyo mid hantiyadeedba lagu gaarsiiyey murtadiinta waxay ciidamada mujaahidiintu saacadihii lasoo dhaafay ka kala furiyeen wilaayada hiiraan ee dhacda bartamaha dalka soomaaliya iyo xadbeenaadka u dhexeeya wilaayada jubbada hoose iyo dhulka muslimiinta ee ku hoos jira gumaysiga salibiyadda kenya howlgalka hore iyo wilaayada hiiraan dagaal lagu jebiyey maleeshiyaadka riddada ayaa shalay waxauu ka dhacay deegaanka beero yabaal ee dhacaduleedka degmada buuliburde ee wilaayada hiiraan dagaalkaas waxaa lagu dilay saddex askari oo murtadiina oo uu ku jiray murtad lagu magacaabi jiray cabdi macalin garabey kaas oo ahaa horjooga macawisleyda riddada hiiraan ka tirsan waxaana meydka sarkaalkaasi iyo qoriyo boosha uu watay looga cararay goobta dagaalka sidoo kale mujaahidiinta ayaa dagaalkaasi ku soo qaniimaystay laba mooto oo ay wateen maleeshiyaadka murtadiinta ee dagaalka lala galay dhanka xadbeenaadka ciidamada mujaahidiintu waxay saacadihii lasoo dhaafay weerar ku qaadeen xero ciidan oo murtadiinta ay ku leeyihiin halka loo yaqaano meri oo u dhow deegaanka kamboniya ee dhaca xadbeenaadka dagaalkaas waxaa laysku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan waxaana inta la xaqiijiyey dagaalkaasi lagu dilay saddex murtad oo laba saraakiil ay yihiin kuwaasoo lagu kala magacaabo cali shakaal iyo saalaxmuun oo horey u soo noqday taliyaha saldhigga murtadiinta deegaanka kudhaa ciidamada mujaahidiinta ayaa har iyo habeen waxay ugaarsadaan cadowga alla ah ee duulaanka shareecala dirirka ku soo qaaday ku dhaqanka shareecada islaamka taliska ciidanka kufaarta afrikaanta ayaa ku eedeeyey gaalada midowda inay jaratay inta badan dhaqaalihii ay ku taageeri jirtay duulaanka ay ku joogaan dalka soomaaliya faahfaahinta warbixintan waa kan xaaris cabdulqaadir xilli uu soo dhowaaday soo afjaridda howlgalka waxaa loogu yeero atmis ee soomaaliya ayuu ururka gaalada afrika eedeen kulal u jeediyey waxaa loogu yeero qaramada midoobay saraakiisha ciidamada kufaarta afrikaanta ee duulaanka ku jooga soomaaliya ayaa muujiyey walaaca ay ka qabaan hay-adaha reer galbeedka in ay gaabis ka dhigaan dhaqaalihii boqolaalka milyan ahaa ee ay ku maalgelin jireen duulaanka ciidamada silibiyiinta ee soomaaliya waxaan ka walaacsannahay taageero la-aanta qaramada midoobey ee howlgalka atmis suurtagalna ma ahan in howlgal cusub lagu dhawaaqo iyadoo aan la dhammaystirin taageerada atmis waxaana dareemaynaa in uu jiro deg deg ayaa lagu yidhi war ka soo baxay midooda afrika ururka ayaa carabaabay inay ka xun yihiin in ciidamada kufaarta afrikaanta laga saaro dalka iyadoo weli ay awood buuxda leedahay xarakada mujaahidiinta al-shabaab arrimahan waxay khasaarin karaan guulihii la gaaray toddoba iyo tobankii sano ee ciidamada afrikaanta ka howlgelayeen soomaaliya ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedka ka soo baxay waxaa loogu yeero atmis ee kufaarta afrikaanta dabayaaqada bisha diseembar ee sanadkan labada kun afar labaatan ayaa la filayaa in lasoo afjaro duulaanka ciidamada kufaarta ay ku joogaan soomaaliya kadib toddoba iyo toban sano ay ku sugnaayeen dalkan waxay isaga baxayaan iyagoo aan gaarin hadafkii loo egmaday oo ahaa inay wiiqaan ku dhaqanka shareecada islaamka ayna dalka ka dhaqangeliyaan nidaamka dimuqraadiga kufriga in ka badan soddon qof ayaa ku dhintay daarad xooggan oo ku dhuftay gudaha dalka afghanistan sida warbixintan oo ku faahfaahinaya suheyb cabdulaahi wasaaradda la socodka musiibooyinka imaarada islaamiga afghanistan ayaa maalinkii shalay shaacisay dhimashada soddon iyo saddex qof iyo dhaawaca toddoba iyo labaatan kale kuwaasoo ka dhashay daadad xooggan oo ku dhuftay deegaano badan oo ka tirsan dalka afghanistan wasaaraddu waxay warbixinteeda ku xaqiijisay in ku dhowaad lix boqol oo guri ay gebiyahaanba burbureen kadib markii halkaasi ay ku dhufteen daadad waxay sidoo kale wasaaraddu tilmaamtay in daadadku ay sidoo kale galaafteen nolosha tobaneeyo xoolo ah oo dadku ay dhaqanayeen mas-uul ka tirsan wasaaradda la socodka musiibooyinka imaarada ayaa shir jaraa'idda uu qabtay waxa uu ku sheegay in dhulbeereed ku dhow laba kun oo rikhtar ay baabi'een ku dhowaad kun qoysna ay saameyn ku yeesheen roobabka iyo daadadka dalkaasi ku dhuftay bulshada ku kala dhaqan magaalooyinka bu'aale buqa qable iyo jowle ayaa goobo fagaaraha ku daawaday filimkii qaadimuuna yaa aqsa ee ay baahisay kataa'ib al ikhbaariya warbixinta ugu horreysa oo ku aadan degmada bu'aale waxaa inoo faahfaahinaya cabdiwahaab maxamed bukhaari
halkan waa ka soo horjeedka masaajidka dabaqeynka ee degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe waxaa isugu soo baxay boqolaal dadweyne ah kuwaas oo goobtan ku daawanayay filimkii dhowaan ay soo saartay kataa'ib al ikhbaariya ee la magacbaxay qaadimuunaya aqsaa filimkan oo la daawan karo in ka badan nus saac ayaa soo jiitay dareenka daawadayaashii isdaarkan oo isaga kala yimid dhammaan xaafadaha kala duwan ee degmada bu'aale kaas oo xambaarsanaa dareen isugu jira caddaan iyo madow si kale haddaan u dhigo murug iyo farxad intaba qaar ka mid ah bulshada muslimiinta ah ee reer bu'aale oo la hadlay warbaahinta islaamiga ah ayaa sharaxaad ka bixiyey muuqaalka ay daawadeen iyo sida ay u arkaan
maasha allah aad iyo aad waa aad iyo aad maxaydayaa ayuu maxayda walaaladeen aargud ugu yahay waxa weeyaan waana qofkii muslimah ee maxay ahayday qalbigiis iimaan ku jirana waa ku tiirsanayaa waana ku qalbi qaboobaya aad iyo aad ii soo jiitay waxaa ka mida maxayda walaalka mujaahidka ee murtadka maxay ahayday qoriga oo magaranaysaa shubkiisa ku dhaawactiraya waxyaalahaas aad ii soo jiitay qalbigeygana aad iyo aad ugu qaboojiye
waxaan ku daawanaynaa walaalaheen alkataa'ib filin oo ay noo soo saartay munaasabadda ciidda filinkaas oo ah walaalaha falastiin gumaadka ay ku jiraan iyo sidii loogu aaray oo ciidamada mujaahidiinta siday ugu aareen filinkaasaa daawanaynaa waxaan filinka ku aragnay walaal oo walaalna mujaahidiinta ka tirsan oo nin oo dagaal ku jiro oo qori ku dhufanaayo oo xitaa qori ku dhufanaayo maahan gacanta oo la tagaayo oo qori xataa uu ku dhufan waayo gacantiisa uu ku dharbaaxaayo oo uu leeyahay anaa waan ka aarsanaa ninkan haliidaayo markaas kadib qori uu ku dhufanaayo isdaarkan ayaa saamayn xooggan ku yeeshay soomaalida iyo caalamka kaleba maadaama uu ku baxayey laba luuqadood oo kala ah carabi iyo soomaali si gaara waxaa aad looga dhex daawaday baraha bulshada ee soomaalidu ay isticmaasho dhanka kale degmada buqa qable ayaa sidan oo kale looga daawaday filimka sida warbixintan uu ku faahfaahinaya yaasir maxamed
fagaaro weyn oo ku yaala bartamaha suuqa degmada buqa qable ee wilaayadii hiiraan ayay habeenkii xalay bulshada ku dhaqan degmada ku daawadeen filimka cusub ee hadiyadda ceedulfidriga kaasi oo ciwaankiisu ahaa qaadimuunaya aqsa iyo sidoo kale aflaam kale oo uu ka mid yahay filimkii lagu soo bandhigay weerarkii sida ba-an loogu xasuuqiyay xabashida etoobiya ee ka dhacay duleedka degmada rabdhuure bulshada degmada buqa qable ee xalay fagaaraha ku daawaday filimka oo la hadlay idaacadda islaamiga ah ee andalus ayaa xusay inay si weyn uga indhaqabowsadeen xasuuqa kufaarta xabashida etoobiya iyo kuwa murtadiinta loogu geystay aflaamtii xalay ay fagaaraha ku daawadeen iyagoona dhanka kale sheegay inay si aadah ugu murugoodeen xasuuqa ay yahuudda ku hayso muslimiinta magaalada khaza caawa fagaaraha degmada buqa qable filmadii ugu dambeysay caawa waxay ugu yaabanaa cidi mihii surwaal lii geli camal cidi mi ciyaal xamar ayaa ugu yaabanayd walaalaha filistiin insha allah guush waa dambeysa insha allah oo guulaysan doona insha allah yuhuuddana insha allah ilaa abaabaash hawada halkan filna lagu daawanay filinka waxaa igu badnaa walaalaha muslimiinta qasa oo la dhamaynay arrintaas waxaa ka dhihi lahaa insha allahu tacaala ilaahay culeyska aniga dulkaada insha allah yuhuuddana ilaahay waxawaaye dhulka la gooyo cadowga oo islaamka waxawaaye ilaahay waxawaaye cadowga u bixi insha allah qaybtan waxaa igu cajabgeliyey ninka la soo qabtay oo dhahayo waxawaaye aniga shacba ciyaalxamar ahay oo waxawaaye haddana oo isoo tuuto wato oo waxawaaye xabad sida ahay dhahay maa fariin u diri lahaa insha allahu inay soo tooba keenaan oo waxawaaye inta gacanta mujaahidiinta ku dhacan oo iska soo tooba keenaan muslimiinta ka mid noqdaan فعلا دعونا dhibaatooyina loo geystaa maanta wuxuu ducaynaa ilaahay inuu guulisa ka kor qaada culayska dhibaatadaas yuhuudda inuu ilaahay baabi'iyo cajiib badnaay tuuta ii gileen xooga ii guleen aniga ciidan ma ihi ciidan ma ihi raaxamara waa la yaqaana waa la yaqaan mid dhaha aad bay u jabeen bismillaahi raxmaan raxiim walaalaha falastiin waxaa leeh guul iyo allah niisi yahuuddana dhulka allaha la gooyo gaalo iyo gaalraacna dooni mayno waxay u yaabnay gaalka oo dhahay gaal miihi waa la yaqaanaa oona tuutaysan mujaahidiinta ayaana gacanta ku dhagay waxaan leeyahay iska toobakeena intay toobada furan tahay walaalaha mujaahidiinta ee alkataa'ib aad ay u mahadsan yihiin ee meeshan shaqadiina guul allaha siiye meeshiina ka siiyo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu markuu hore muslimiintana waa waa salaama marka xigto falastiin walaahi ilaahay u gargaara leeyahay haddaa cod qabi kara ani xitaa dagaalkiina kala diyaaraa waxaan lahay marka kale intee mujaahidiinta allah guule guul ilaahana siiyo dhammaan guula waa sugaynaa si musliman dhammaan mida xigto waxaa leeyahay alkataa'ib shaqadiina maasha allah shaqo wanaagsan haysiin ilaaha idin fududeeyo waa idin soo ducaynaynaa mar walbana garbiinaa taagan haddaan nahay gabdhaha muslimiinta wax baqjo fagaarayaasha wilaayaadka islaamiga ayaa si joogto ah looga daawadaa aflaamta ay soo saaraan mu'asasada alkataayib iyo kataayib al ikhbaariya dhanka degmada jawlana waxaa warbixintan filinka laga daawaday noogu faahfaahinaya cabdiqani maxamed
dadka muslimiinta ee ku dhaqan degmada jowlah ee wilaayada mudug ayaa fagaare ku yaala degmadaasi ku daawaday filimkii xiisaha badnaa ee ay soo saartay mu'asasada alkataa'ib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab kaas oo ciwaankiisu ahaa qaadimuunaya aqsaa qaybaha hore ee filimka ayaa lagu soo bandhigay xasuuqa ay ku hayso yahuudda xaaqidiintaah dadka muslimiintaah ee ku dhaqan dhulka barakaysan ee reer filistiin iyo burburinta daaraha dadka muslimiinta ah waxaana qaybaha dambe ee filimka lagu daawaday weeraro kala duwan oo lagu xasuuqay murtadiinta oo ka dhacay gudaha dalka soomaaliya kadib daawashadii filimka idaacadda andalus ayaa mikrofoonka la dhex qaaday dadkii daawaday isdaarka ay soo saartay kataa'ib al ikhbaariya insha allah caawa waxaan fiirsanay degmada jawle wilaayada mudug waxaan ka fiirsanay filinkii qiimaha badnaa ee loogu magacdaray qaadimuuna ee aqsa caawa waxaan ma aragtaay daawanay ayagoo calaacalaya oo ay leeyihiin nimankii mujaahidiinta ay u qireen inay yihiin mujaahid waan soo afjaraynaa caawo waxaa dhacday inay mujaahidiinta ayaa ma aragtaahiyena soo weerareen iyo gaaladii gaaladii hubkoodiiba halkaa yaalla inay yidhaahdaan ilaahay fadligiisii wey allaahu akbar filinka aan caawa ku fiirsanayno walaayada gobolka mudug khaasatan degmada jowle waa filin ku bilowday murugo awalkiisa aan arkaynay dadkii muslimiinta reer falastiin sida yuhuuddu u gumaadayso haddii ay yihiin waayeelkooda dhallinyaradooda carruurtooda iyo guryahooda iyo maalkooda sida ay diyaaradaha sida xaasidnimada leh ee aan naxariista lahayn u garaacayaan filin aan ku fiirsannay weeye waxaan dareensannahay ama qalbiyadannadu ay la lusheen ama aan macnaha aad iyo aad uga xumaannay sida walaalaha muslimiinta gaaladu u baabi'inayaan waa arrin tiiraanya iyo murugo leh waxaan la qaybsanaynaa dhibka iyo dhibaatada loo geystay aad iyo aadaan uga xunnahay waana la murugaysannahay walaayalahayga reer falastiin waxaan leenahay ishabra sida dadkii hore walaalihii muslimiinta ay idiin dardaarmeen iska samra waxaa imaan doontaa xilli yuhuudda laga aarsado ama dadka muslimiinta ah ay ka aarsadaan ilaahayna uga aargudi doono asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ummadda muslimiinta meel kastoo joogaan waan salaamayaa khaasatan walaalaha mujaahidiinta meel kastoo joogaan Een, tan kale caawa waxaan fiirsaday filim aad iyo aad u xiiso badan gaar ahaan deegaanka joole marka waxaan leeyahay caawa waxaa igula yaabka badneed oo aan aadka uga lanaxaa waxaa ka mid ahayd een, murtadiintii ku nooleed deegaanka xaradheere markii horeetona macnaha een, dhahayey waa soo afjareena caawa ayagoo dhahaya shacawaa ahay waa la yaqaanaa mar dadka muslimiinta ah ayaa ku ilqabowsaday xasuuqa maleeshiyaadka murtadiinta oo duulaanka ku ahaa ku dhaqanka shareecada islaamka iyo deegaanada lagu maamulo kitaabka allaah ee ka tirsan wilaayaadka islaamiga ah ee dalka soomaaliya munaasabadda ay macad ku xidhanaysay mid ka mida beelaha dega wilaayada islaamiga ee gadow ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayadaas sida warbixintan uu ku faahfaahinaya casaam carafaat munaasabadana si heersalaan loo soo agaasimay laguna xidhayay macadka imaamu dahabi ee beesha horaarsame oo ka tirsan beelweynta sade ayaa ka dhacay deegaanka yaaqle oo hoostaga degmada celcadde ee wilaayada islaamiga gedo taasoo kasoo qaybgaleen mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga gedo ugaasyo nabadoono iyo waxgaradka ugu horeyn maamulaha macadka ayaa ka warbixiyey maraaxisha uu soo maray macadka macadka aan u fadhino ikhtitaamkiisa isimkiisa iyo magaciisa waxaa la yidhaahdaa almacad imaamu dahabi waxaana iska leh baisha la yidhaahdo howrarsamo ama reer waxaana la furay macadkaasi iyo labadii markayd hijiriyada ay ahayd ayaa la furay intaa markaa uu soconayay macadkaas waxaa lagu qaatay duruus kala duwan oo aad u tiro badan duruustaasi marka haddaan wax ka tilmaanno waxaa ka mid ah qur-aankii ayaa lagu qaatay culuumtiisana waa lagu qaatay sida tajwiidka oo laga qaatay kutubo kala duwan waxaa kaloo lagu qaatay macadka fiqhi ayaa lagu qaatay oo kutubo dhowra laga qaatay waxaa kaloo lagu qaatay oo intuu macadkaa soconaya lagu qaatay axaadiidta nabiga sala allahu calayhi wasalam sidoo kale ardayda ayaa soo bandhigtay bandhig cilmiyeed ka turjumayo heerkooda u waxbarashada أما الرئيس حكومة الرد حسن شيخ محمود نقول له أيها الأحمق فلا تغتر لحزك ودمعك لميليشيات الردة وقطاع الطرق وكلماتك الكاذبة الفاضحة ووعودك الزائفة التي يتمنى بها أولياؤك فإنها داب الطواغيت والفراعنة قبل الوقوف على الحقائق كما قال تعالى في شأن فرعون وملئه إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون ugaas cabdulaahi macalin harun ugaaska beesha horaartime ayaa ka hadlay madasha munaasabadda maadaama aad sabarteen saddex sana aad waxbaranayseen maanta ilaahay waxaa idin fahamsiiyey inaad wax sii kororhisataan oo aqoonta aad kororhisataan oo juhdi dheeraad aad bixisaan oo meel rida aan la aadin oo aanan gaalo la aadin yaan idinkala dardaarmayaa intay socotay xafladda xiritaanka macadka imaamu dahabi waxaa ka hadlay nabadoonnada kale ah nabadoon cali xiish iyo nabadoon maxamed nuur xirsi dadkiiyo dalkii diintan waa lagu soo duuda kuway afic lahaa difaac lahaa adinka waaye yaa wax difaaca ninkii wax fahamsan adinkaa dadkii saaka iyo dalkii wax fahamsan inaad diintii iyo dadkii iyo dalkii inaad difaacdaan idinkaa laka rabaa saad ku difaacaysaan inaad wax sii korrastaan qalbigiinna soo jooda kuwii dalkii diinta allah ka dhiga gaalada allah naga jibi islaamka kor allah waxaan ku boorinaynaa reer sade inay raacaan waddadii reer hawraarsamena waa ku boorinahayaa ayagana waxaan leeyahay waddada aad qaadeen tu fiican wey ilaahay khayr haydin siiyo ugu dambayntii waxaa madasha munaasabadda ka hadlay waaliga wilaayada islaamiga gedo sheekh luqmaan abu anas qodobka labaad oo ardadooda daarmaya waxay tahay ikhlaas camalka inuu ikhlaas naga noqdo maxaa yeele ikhlaasku waa shay qaali ah oo qofka maalinta qiyaama wax u tarayo marka inaan ikhlaaska ku dadaalno wadadaarmaynaa guud ahaan inta waxaa weeyaan halka soo xaadirtay waxaanu leenahay waad aragtaan ardadii muddada kooban cilmiga baranaysay maanta way guulaystaan alxamdulilah waxaanu idiin leenahay ilmihiinnu sidaanoo kale waa inaad ugu raadisaan cilmigan qaaliga ah furuska ah waa inaad la raadsataan wakhtiga ha laga faa'iidaysto ilaahi subxaana wa tacaala diintiisa ha la barto ummaddana ha looga yeero munaasabadda xiritaanka macadka imaamu dahabi ayaa qayb ka noqonaysa iyadoo beelaha dagawilaayaadka islaamiga ay ku tartamayaan furashada macaahidda sharciga ee ubadka yaryar wax ku bartaan ugu dambayntiina maleeshiyaadka murtadiinta ayaa weeraray mid ka mid a isbitaalada magaalada muqdisho xilli murtadiinta ay sii kordhiyeen dhibaatada ay ku hayaan shacabka magaalada muqdisho waa kan marwaan maxamed oo warbixintan inoo faahfaahiya wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya ayaa sheegaya in saacadihii lasoo dhaafay maleeshiyaad ka tirsan kooxda riddada soomaaliya ay weerar ku qaadeen mid ka mid ah cisbitaalada dadka shacabka ah ee ku yaala magaaladaasi cisbitaalka muqdisho oo ka mid ah goobaha caafimaad ee ku yaala muqdisho ayay maleeshiyaadka riddada weerareen iyagoo halkaasi ka geystay falal arxandarro ah iyo inay dhibaateeyaan dadkii ku sugnaa cisbitaalka waxay jirdil iyo xabsi isugu dareen shaqaalaha cisbitaalka kuwaas oo ay ku garaaceen qoryaha ay wateen islamarkaana ay handadeen iyagoo sidoo kale qalqalgeliyey bukaanadii jiifay halkaasi waxay sidoo kale dhac u geysteen qaar ka mid ah qalab yiilay halkaasi sida uu sheegay maamulka cisbitaalka oo ka warbixiyey weerarka ay ku soo qaadeen murtadiintani iyo waxa ay kala kulmeen dhacdo xalay oo sabti aheed dhacday oo ku dhacday isbitaalka kabacdi markii ay soo weerareen toddoba saac iyo iyo afartan iyo shan daqiiqo fiidnimo ay soo weerareen niman askar ah oo labisan kabacdina ay isku dayeen isbitaalka inay xoog ku galaan kabacdi marka uu sheegay security-ga inay hubka reebaanna way ka dhega adeegeen waxayna isku dayeen inay xoog ku galaan dhammaantood hubka ay wata inay galaan kabacdina waxaa shaqaaqa yar dhex martay oo hadal u badneed nimankii waardiyaasha ahay iyo shaqaalihii iyo nimankii askarta ahay intaas kadib waxay sameeyeen inay sameeyeen handadaad iyo jirdil iyo mataqaanaa qoriga liifgas ay la dhacaan shaqaalihii iyo waardiyihii dhammaan bukaankii jiifana ay ku sameeyaan waxa la yidhaha khalkhal ay ku sameeyaan oo aad ay u khalkhaliyaan intaas marka dhacday kabacdi waxay qaateen intaas marka dhacday waxay qaateen qalabkii isbitaalka qaybo ka mid ah markay nala soo hadleen arrintii aan u sheegnay inaan anagu soo wacnay waxaa yimid taliya taliya ka tirsan saldhigga oo booliska iyo qaybta niisa ee degmada iyo ninkii markii hore alaabta qaatay isbitaalka soo weeraray oo waa socdaan kabacdina waxay sameeyeen kuwii booliska ahay oo saldhigga waxay sameeyeen dadkii la jirdilay oo shaqaalihii iyo security-gii ahaa oo cabashada qabay ayay kaxaysteen way way wateen waxayna ku xirteen saldhiggii falka murtadiinta ay ku weerareen cisbitaalka ee ka dhacay magaalada muqdisho ayaa imaanaya xilli maleeshiyaadka murtadiinta ay shaqo maalmeed ka dhigteen weerarada ay ku qaadayaan goobaha muhiimka ah ee shacabka dilka dhaca iyo xadhigga ay kula dhaqaaqayaan dadka ku nool magaalada caasimadda ah aad buu u mahadsan yahay marwaan warbixintiisana waxay u dambeysay warkii subaxnimo oo saaka idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu alle idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu